habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada waaweyn warka habeen maamulka puntland oo qaadacay go-aamadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho lagu soo gebagabiyey wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka oo muqdisho ka daahfurtay kulan looga hadlayay federaalka iyo hanaanka garsoorka dalka saraakiil iyo siyaasiyiin abaabulka wada deegaanka ceel muluqa ee degmada aadan yabaal oo la dardaarmay ciidamada macawisleyda ee deegaankaasi gudoomiyaha golaha shacabka oo kulamo ka bilaabay magaalada waa magaalo xebeedka barawe ee gobolka shabeellaha hoose dowladda soomaaliya iyo al-shabaab oo guule ka kala sheegtay dagaal saakay ka dhacay deegaanka waa degmada masagawaay ee gobolka galgaduud wararka dibaddana waxaa ka mid ah weeraro culus oo lagu qaaday caasimadda dalka ruushka ee moskow
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo talaado ahaa arbaca ay soo gelayso taariikhdu waxaay ku beegan tahay soddonka mey sanada intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay u warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ka bilownay maamulka puntland ayaa qaadacay go-aamadii kasoo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho lagu soo gebagabiyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta sheegay in go-aamadii kasoo baxay shirkii muqdisho lagu soo gabagabiyey ay ka qeyb galeen qaar kamid ah madaxda dowlada waa madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowlada federaalk soomaaliya ee go-aamadu ay kasoo baxeen in haba yaraatee aysan puntland waxba ka qusaynin sidoo kalena aysan jirin wax saameyn ah ay ku yeelan doonaan go-aamadaasi sida uu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni md ka iraahdo arrimaha taagan ee dalka oo runtii in badan oo idinka kamida waxaad la socotaan habeen hore waxaa soo baxay qoraal runtii ka soo baxay dowladda federaalka iyo qeybo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda waxaan rabaa halka kow inaan ka sheego puntland qeyb kama ahayn waxa ka soo baxayna ma khusayso sababtana waxa weeye markii hore kuwa aan ka baaqsannay iyo kuwii aan saxiixi weynaba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dowladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baal maro oo meel kale loo socdo dabcan dalkan waa dal jilicsan waa dal la rabo in lagu dhiso sharci adag oo lagu wada kalsoon yahay waxaan rabaa marka hore inaan soo dhoweeyo waraysi uu bixiyey safiirka maraykanka u fadhiyey soomaaliya ee hadda runtii la bedelay oo ka hadlayey maruu ka hadlayey golaha wadatashiga iyo in arrimaha taagan ee soomaaliya laga wada tashado oo uu ugu baaqay somalilan inay qeyb ka ahaato ay timaado annaguna waxaan leenahay haddii la rabo soddonkan sano xasiloon la-aanta jirta ay tahay waxaan ugu baaqayaa soomaalida oo wada jirta inay meel isugu timaado somalilan ku jirto oo si dhaba loo wada hadlo oo laga wada hadlo maxaa dalkan dan u ah inta la kala maqan yahay wixii la soo saaro waa waxaan midho dhalahayn mowqifka puntland horaan u caddaynay dastuurkeeda ku dhigan tahay waxa aan doonayna waxa weeye waa dal soomaaliyeed oo wada jira oo heshiis ah oo dimuqraadi ah oo federaal ku salaysan arrinta ku saabsan qaab dhismeedka dowladda ee hadda laga hadlay waa arrin khatar ah oo runtii ciddii ku dhaqaaqday ee gef ku ahayd maxaa yeelay arrimaha dastuurka u ah qodobada aasaasiga ah waa waa marka dastuurka la dhisayo dadka waxa ay ku wada heshiiyaan oo saldhigga u ah qaabka dowladda soomaaliya okaanayso nidaamka awood qeybsiga waa muhim buu u yahay bulsho kasta oo meel degan bulshadan lixdankaas sano ay xor ka ahayd waxaa jiray kalsooni darro ama faham darro habka dowladda soomaaliya loo qaybinayo awoodaheeda ama awoodda dowladda sida loogu dhaqmaayo puntland waxay ka digaysaa wax kasta oo aysan talageliyo buuxdo laga gelin dadka soomaaliyeed oo heshiis madal ah oo weyna aan lagu gaadhin nidaamka baarlamentariga ah ee prime ministerka ah shirarkii dib u heshiisiineed ee soomaaliya kii ugu horreeyey ee kow iyo sagaashanka ka qabsoomay jabuuti ilaa kii u dambeeyey ee ka qabsoomay imbagati iyo eldoret dadkii soomaaliyeed ee tirada badnaa isugu yimid ee noocyada kala duwan ahaa hadday ahaan lahaayeen odayaal dhaqan hadday ahaan lahaayeen jabhado dagaalkii sokeeye ka dhashay haddii ahaan lahaayeen indheergara
codkaasina waxau ahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ka horyimid qodobadii kasoo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho lagu soo gebagabeeyey waxaana uu sheegay in gebi ahaanba ahba yaraatay aysan jirin qodobadaasi waxaa ka dhaqangelaya deegaanada maamulka puntland markaana haddii aynu eegno wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ayaa muqdisho waxa ay ka daahfurtay kulan looga hadlayay federaal waa federaaleynta hanaanka garsoorka iyo sidoo kale asluubta dalka waryaheena faadumo cabdulqaadir xasan ayaa ka warramaysa uu ahaa mid u dhexeeyay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha cadaaladda dowlad goboleedyada dalka waxaana looga hadlayay federaaleynta hanaanka garsoorka iyo asluubta dalka maadaama guud ahaan dalka laga dhaqangelinayo hanaanka federaalka kulankan ayaa sidoo kale waxa uu daba socday kulamo farsamo oo maalmihii u dambeeyey muqdisho ugu qabsoomayay wasaaradda cadaaladda iyo heshiiska golaha wadatashiga qaran ay horey u wada gaareen iyagoona bogaadiyey sidoo kale waxa uu hordhac u yahay kulankan muqdisho maanta ka qabsoomay shirka beri ka dhacaya muqdisho ayna ka qaybgeli doonaan sida lagu wado madaxda ugu sarreysa dalka iyo beesha caalamka xogayaha joogtada wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka faysal aadan xasan ayaa faahfaahiyey waxaa looga hadlay kulankan maanta qabsoomay waxaa marka kulankan maanta u daaran yahay inay wasiiradu waa kulankan waa kulan heer wasiir inay iska wareystaan ayaga ruuxooda loo bandhigo qorshihii ay soo diyaariyeen wasaaraduhu iyo xubnihii kale ku howlana hawshan ayada ah ayagu ruuxoodana la dhagaysto taladooda iyo araahdooda isla markaasna loogu diyaargaroobo shirka kale ee weyn ee beri dhacaya kow iyo soddonka oo u dhexeeya wasaaradaha cadaaladda labada heer ama xukuumadda guud ahaan iyo bulshada caalamka sidii la isaga kaashan lahaa hirgelintiisa waxaan ogsoonahay hanaanka cadaaladda hadda lagu heshiiyey inuu yahay mid aasaas u noqonaya federaaleynta cadaaladda waddanka
qaar ka mid ah wasaaradaha ka qaybgalay ee ka socday maamul goboleedyada ayaa dhankooda ka hadlay kulanka marka qodobka waajibaadkeeda ka mid ah oo dejinta siyaasadda lagu horumarinayo laguna tageenayo adeega cadaaladda iyo kala shaqeynta bahda cadaaladda garsoorkii haddiiba aan maanta aan qodobkaa ku jirno waxaan is leeyahay waa arrin muhiim ah waana soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala heshiiskii labaatan iyo sideedkii december oo hanaanka garsoorka iyo cadaaladda iyo asluubta isku jirta ahaa oo madashii ay ku heshiiyeen fulinteediina dadkii laga rabay dadka halkaan fadhiyo hadday ahaan reer federaal iyo reer statena maanta wada joognaa insha allahu waa waa ka daaranay waana ku mahadsantihiin in hadda la qabanqaabiyey oo loo fadhiyo oo hor loo wado waxaan ka shaqeynaynaa insha allah sidii lagu dardaargelin lahaa waa tiir muhiim oo ah dowlad dhiska soomaaliya laakiin sidii ay mudneed aad u malaysaa inaan looga shaqey jirin marka dardartan cusub oo la imaada tiimkiisa wasiirka iyo tiimkiisa runtii si gaar ah ayaan uga mahad celinaynaa waxyaabaha isugu imaanay waxaa kuwa ka ah heshiiskii la gaaray sidii loo horgeli lahaa waxaan u baahannahay in aan ka tashano maxaan u baahannahay si aan u howlgelino waxaan rajeynaa kulankan quruxda badan tiimka soo agaasimay in natiijo wax ku ool ay kasoo baxdo kaasoo lagu dhaqmi doono wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya xasan macalin xasan ayaa gabagabada kulankan soo xiray
sida la sheegayba ujeedada waa howlgelinta heshiiska sidii loo hirgelin lahaa waxaad soo qaadateen oo maanta aada noo soo bandhigi doontaan qorshihii lagu hirgelin lahaa oo annagu maanta isu bandhigayno oo heer wasiir aad maantana bari doontaan kadibna dabcan waxaan la wadaagi doonaa madaxda dalka oo madaxweynuhu u horeeyo iyo dowladaha aan saaxiib ka nahay qof walbana waxaan rabnaa inaan tusino haddaan soomaaliya nahay in uu dhammaaday wixii la dhihi jiray hadal inuu dhammaaday oo loo gudbay shaqo in loo gudbay heshiisyadaan ku heshiinay ma ahan doonaan kuwa waraaqdooda keliya ku yaala waxay noqon doonaan kuwa la hirgeliyo oo laga shaqaysiiya ay ahaanayaan marka dhammaan intii kasoo qayb qaato dhan waan waan uga mahad celinaa maanta meesha aan joogno waxaan diyaar u nahay inaan anigoo wakiil ka wada ah waxaan diyaar u nahay inaan idin wada dhageysano khubaradii kasoo shaqaysay aqoonyahanii kasoo shaqeeyeen hannaanka cadaaladda sida loo howlgelin karo oo loo operationalize garaynhayo marka waxaan rabaa inaan warkii ku dheeraada ma rabo waxaa la yidhahdaa waa markii la dhihi jira hadal yar iyo howl badan
faadumo cabduqaadir reeda i tv-ga dalsan muqdisho
waay mahadsan tahay waryaheena faadumo cabdulqaadir xasan markan haddii aynu egno guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu gaaray magaalada baraawe ee caasimada u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiye aadan madoobe ayaa halkaasi ka degay baraqnimadii maantay waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin uu kamid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta garan iyo mas-uuliyiin kale sidoo kale haatan guddoomiyaha ayaa waxaa lagu soo waramayaa in kulamo gaargaar ah uu ka wado magaalada baraawe iyadoo halkaasi uu la kulmaya qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta deegaanka dhanka kalena dowladda iyo al-shabaab waa dowladda soomaaliya ayaa waxa ay guulo ka sheegatay dagaal saakay ka dhacay magaalada masagawaay ee gobolka galguduud saakay dagaal khasaaro badan dhaliyey ayaa halkaasi ka dhacay kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen fariisimo ay ciidanka dowladda ku leeyihiin masegawaay waxaana saraakiisha ciidanka dowladda ay sheegeen in ay weerarkaasi ka hortageen oo iska caabiyeen dagaalka kaga yimid dhanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayna sidoo kale ay khasaare gaarsiiyeen al-shabaabkii soo weeraray waa sidii hadal ku dhigeen war-saxaafeed kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in xubno badan oo ka tirsan al-shabaab ay ku dileen dowladdu ay ku dishay dagaalkii saaka ay kusoo qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay saraakiisha dowladdu sheegeen inay kasii warhayeen amase ay ogaayeen xogta ee ku aadan weerarka al-shabaab kadibna ay kasii baaraandegeen wax walba waa sidai hadalka u dhigeene markan haddii aynu eegno saraakiil iyo siyaasiyiin ayaa waxa ay abaabul ka wadaan deegaanka ceel muluq lagu magacaabo oo ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada aadan yabaal waxaana sidoo kale siyaasiyiintaasi ay dardaaran iyo sidoo kale ay hadallo kale u jeediyeen ciidamada macawisleyda ah ee halkaasi ku sugan waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa ka waramaya
waa hubaa geedkaa waxaa u naqahaayo geedkaa waxaa u naqahayo qof rugto uu naqaa geedka hubka la qaatay inta dhima la dhammaystire diyaar muunahay intaas diyaar muu nahay
deegaanka ceel muluq oo hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay ku kulansanaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta saraakiisha odayaasha iyo dhallinyarada beesha abubakar gaabane ayaa maalmahan waxay halkaas ka wadeen isku imaatin iyo la tashiyo beesha dhexdeeda ah kaas oo ay inta badan kaga arrinsadeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab odayaashii ka hadlay isu soo baxa iyo kulamada ee deegaanka ceel muluq ayaa uga mahad celiyey siyaasiyiinta iyo saraakiisha soo abaabulay shirkan
alxamdulilah marka hore ilaah ummadda iskale marka labaad dadkii ka soo shaqeeyey oo akhyaarta ahay oo mataqaanaa saraakiil lahay oo nabadoonno lahay oo siyaasiyiin lahay dhammaan ayaan uga mahad celinayaa middaana salaam aaday u mahadsan yihiin marka waxaan rabaa insha allahu tacaala xafladdan waxay ku saabsan tahay isdhexgalka iyo mataqaanaa sida nimanka cadowga ahee al-shabaab laysaga dhici lahay iska warsigooda iyo waxyaabo badanoo aad dareemi kartiin ayay ku saabsaneed marka dad badanoo akhyaaraha jooga salaan dabadeed waxaan halkan uga mahad celiha xafladdan qaymaha iyo qaayaha leh dadkii soo qabanqaabshay ee soo dhigay ee juhdiga iyo wakhtiga gelshay aad iyo aadaan uga mahad celiha waxaa kaloo halkaan uga mahad celihaa marti sharafka ka soo qayb gashay oo deegaan kale oo dulis kale oo galabta halkan ku sugan oo wakhtiga nala qaatay galabtana xafladda qayb ka joogta ayuukana aad iyo aad ugu mahad celiha iyo saraakiisha iyo siyaasiyiinta safarka nagu yimid iyo kuwii nala joogay iyo ciidanka aad iyo aad ayuukana ugu mahad celiha salaan dabadeed wakhtigu waa iska gaaban yahay xafladdan waxay ku saabsan tahay waa laga hadlay wax saasa ku deli maayo haween nooma dhaafin shiiq nooma dhaafin dheef nooma dhaafin dhiig nooma dhaafin maantana mashxararka iyo isugu timideen iyo wanaagga iyo maaragtay nimcada ilaahay uuna siiyey maalinkay tageen abaarti naga guurtay iyo hujuunku naga guuray ma haddaas allaa iskale waxaa laydinka rabaa beesha uubakar gaabane haddaad aad tihiin curadka soomaaliyadanna goobaan nahay goobnimada noola yaqaanno inaan ku caddaysanno diintaanya iyo dalkaanya iyo dadkaanya inaan ku difaacanno oon diinta ilaahay aan ku dhimanno waa ogtihiin haddaadadu waxaysan oggolin aad sheegto murtadaad eheeday gaalaad eheeday ilaa aad wax hore adu ka ogolaata waxaanayn kuma lahayn wixii islaam oo jooga iyo inta maqasho waa ogaayeen codkaasina waxa uu dambeeyey warbixintii uu noo akhrinayay waryaheenna cabdiwaxiid cabdulaahi daahir gudahaana dhegeystayaal warkii habeenaad kala socoteen raadiyo dalsa wanaga intaa ciddii wararka igu sagaan waxay dib kaga heli karaan barahaynu internetka kulaannahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel